bismi illaahi raxmaani raxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu habeen wanaagsan dhegaystayaal ku soo dhowaada barnaamijka dhacdooyinka maanta waa habeen isniina talaada ay soo gelayso taariikhdu ay ku beegan tahay lix iyo tobanka bisha koowaad ee janaayo sannadda laba kun toddobiyo toban qodobada barnaamijka kaga bagan doontaan hadduu eebba idmo waxaa ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayaa kulan ay maanta ku yeesheen magaalada muqdisho waxay ku doorteen guddiga kumeel gaarka ah ee qabanqaabada doorashada guddoonka ah aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya hadduu eebba idmo barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan sidoo kale maanta waxaa magaalada muqdisho lagu doortay xubno ka mid a kuraasta gobollada waqooyi ee soomaaliya ee aqalka sare xubnahaasi maxay kale yihiin barnaamijka ayaad kaga bagan doontaan waxaad kalood maqli doontaan hadduu wakhtigu inoo saamaxo abaaraha ka jira gobollada dalka iyo saameyntooda intay leegyihiin gaar ahaan gobolka bakool oo dadkii ugu badnaa ay ku barakaceen magaalada xudur waraysi aannu idinka hena ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan mideeda darajada koowaad waxa ay xukun toban sano oo xariga ku riday eedeysanayaal lagu helay falal dhaca oo ay ka geysteen magaalada muqdisho hadduu eebba idmo go'aanka maxkamadda ayaad barnaamijka kaga bagan doontaan iyo eedeysanayaasha la xukumay waxaad kalood barnaamijka ku maqli doontaan hadduu wakhtigu noo saamaxo maleeshiya ka tirsan kooxda al-shabaab iyo ciidamada puntland oo ku dagaalamay buuraleyda galgalo wararkii ugu dambeeyey ee xaaladda buuraleyda galgalo ee gobolka bari ayaad barnaamijka ku maqli doontaan madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan waxa uu kor meeray qaybo ka mid a gobolka baay isagoo ka hadlay xaaladda deegaanada koonfur galbeed soomaaliya barnaamijka qodobadaas iyo qodobo kale ayaad kaga bagan doontaan anigoo cabdishakuur cali axmed ayaa idiin soo jeedinaya waa mar kale iyo dhacdooyinka maanta waa tahay dhegaystayaal qodobka ugu horreeya barnaamijka markaannu eegno magaalada muqdisho maanta waxaa kulan ku yeeshay xubnaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya waxaana ay ku doorteen guddiga kumeelgaarka ah ee doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya kulankaas waxaa shir guddoominayey guddoomiyaha kumeelgaarka ah ee aqalka sare ee soomaaliya senator maxamed xuseen raage waxaana sidoo kale lagu dhaariyey lix ka tirsan xubnaha aqalka sare ee baarlamanka soomaaliya guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka sare ee soomaaliya senator maxamed xuseen raage iyo guddoomiyaha guddiga doorashada ama qabanqaabada doorashada guddoonka baarlamanka ayaa si wada jira marka kulanka uu soo idlaaday warbaahinta ula hadlay waxaa kan fadhigii koowaad fadhiistay baarlamaanka aqalka sare wuxuuna go'aamiyey baarlamaanku in uu mataqaanaa mataqaanaa dhaariyo xubnihii dhinnaa maanta isla hadda la dhaariyey kuwo kalena way soo socdaan iyagana waa la dhaari doonaa hadduu ilaah yidhaah saas daraaddeed go'aaminkiisa ugu kululay waxay ahaayeen guddigii doorashada in la magacaabay oo lix xubnooda guddigaas doorashada oo lixda xubnoodana guddoomiyaay doorteen wixii faahfaahin oo kale guddoomiyaha idisii doona aad iyo aad ayaan idinku mahad celinayna wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu bismi illaahi raxmaan iraxiim aniga magacayga waxaa weeye maxamed cismaan faarax ka fadhigan koowaad maanta waxaa lagu doortay guddigii daadihin lahaa doorashooyinka guddoonka aqalka sare waxaa guddi loo doortay lixdan xibnood oo ila fadhiya geesta iga fadhiya aniga aan ugu horeeyo oo ah maxamed cismaan faarax oo lay doortay guddoomiye farxaan cali xuseen isna waxaa loo doortay xoghaye cabdulaahi sheekh ismaaciil fartaag isna waxaa weeye xubin buu ka yahay xuseen sheekh maxamuud isna wuxuu ka yahay xubin jawaahir axmed cilmi waxay ka tahay xubin cabdirasaaq axmed cali isna wuxuu ka yahay xubin wixii hadda ka dambeeya guddiga doorashada ayaa la daadihin doona guddoonka aqalka sare guddoonka aqalka sare waxaan isla go'aan isla gaarnay in diiwaangelinta musharaxiinta ay bilaabato maalinta talaadada ah musharaxiinta waxay soconaysaa maalinta talaadada oo bishu ay tahay toddobiyo toban siddeed iyo toban sagaal iyo tobanka khamiista jimcaha jimcaha waa maalin nasasho sabtiga waxay noqonaysaa maalinta musharaxiinta ay khudbadahooda jeedin lahaayeen maalinta hadduu ilaahayna gaarsiiyo maalinta axaddana waxaa dhici doona doorashadii guddoomiyaha iyo labada guddoon ku-xigeen intaba hal maalin bay wada dhacayaan marka xildhibaanada aqalka sare ee doonaya inay musharaxiin noqdaan waxaan halkan uga baahinaynaa inay musharaxnimadooda u soo gudbiyaan guddiga doorashada laga bilaabo berrito oo talaado ah ilaa muxuuha waxay soconaysaa khamiista shanta galabnimo wixii shanta galabnimo ka dambeeya cid laga doobanayo ma jirto waa mahadsantiin waxaa waxaa- waxaa la keenayaa aqalka sare xaruntiisa oo hadda aan fadhino ayay musharaxiinta iska diiwaan gelinayaan marka dura gudoomiye ma jiraan wax shuruudaha oo ku xiran
shuruud marba haddii uu mataqaanaa xildhibaanka aqalka sare soo galay shuruud ku xiran ma jirto kulligood waa u furan yahay marka ma sidii eh, gudoonkii hore ee golaha shacabka lagu doortay oo ma qaabkii hadda idinku guddigiina waxaad ku fadhidiin qaab maamul goboleed sax wey ayaad ku fadhidiin Sax wey.
ma qaab maamul goboleeda hadhowna musharaxiintu ay ugu tartami doonaan mise ay ugu tartamayaan qaab kale maya musharaxiinta qof walba ayay u furan tahay inuu musharax noqdo
kuwaasi waxay ahaayeen guddoomiyaha kumeel gaarka ah ee aqalka sare ee soomaaliya iyo guddoomiyaha guddiga kumeel gaarka ah ee qabanqaabada doorashada guddoonka aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya haddaba dhanka kale isla arrimaha doorashada ayaanu ku guda jirnaaye maanta magaalada muqdisho waxaa lagu doortay saddex xubnood oo ka mid noqonaya aqalka sare ee soomaaliya oo ka soo jeeda gobolada waqooyiga soomaaliya ee loo yaqaano somalilan xubnaha la doorto waxaa ka mid ah oo ka mid noqonaya xildhibaanada aqalka sare ee baarlamaanka soomaaliya ayuub ismaaciil iyo sidoo kale nuuro faarax jimcaale iyo deeqa xasan xuseen oo ka guulaystay murashaxiintii kula loolamay aqalka sare ee gobolada waqooyi ee soomaaliya haddaba guddiga doorashada dadban ee gobolada waqooyi ee soomaaliya ayaa ku dhawaaqay natiijada kuraastii maanta lagu tartamay bismillaahi raxmaan raxiim waxaan ku dhawaaqanaa kursigii toddobaad ee gobolada waqooyi amba somalilan gobo- een, laba- kursigan lagu tartamay wuxuu yahay gobolka awdal waxaana ku tartamay afar musharax ergada fadhidina waxay ahaayeen shan iyo afartan erge ah codadka xumaaday waxba bay xumaanin waxaa udka- waxaa ku tartamay ayuub ismaaciil yuusuf oo helay sagaaliyo afartan cod sagaaliyo soddon cod xuseen ceelaaba faahiye oo helay afar cod axmed cabdi faahiye faarax xid- een, farxaan xidig wuxuu helay hal cod axmed aadan waaber wuxuu helay maxamed aadan waaber wuxuu helay hal cod kursigaa waxaa ku guulaystay ayuub ismaaciil yuusuf oo helay sagaal iyo soddon cod kursigaas saasuu uga mid yahay kuraasada senatarka ee soomaaliya
Een, waxaan u yeelayaa markan xildhibaanka guriga senatarka guriga sare ku guulaystay ayuu ismaaciil yuusuf siduu u yidhaahdo kelmaddii ku habbooneed munaasabadda ayuub ismaaciil yuusuf بسم الله الحمد لله Ee, farxaddaydu mid la soo koobi kara maahan Ee, waxaan dareemayaa mas-uuliyad weyn waxaan dareemayaa kalsoonidii ay siiyeen ee, dadkii aan ku matelayay kursiga maanta aan fadhiyo aan ahayn beel iyo qolo gaar ah laakiin ay tahay dhammaan dadka degan dadka ka soo jeeda deegaanada somalilan gaar ahaan gobollada waqooyi ugaasyadeeda salaadiinta ergada haweenka dhammaan waxaan idinkaga mahadnaqayaa sida kalsoonida leh aad codadkiinna ii siiseen waxaan ballan qaadayaa hadduu eebbe idmo in codadkiinna uusan noqon din mid khasaara waxaan noqon doonaa mid matala dhammaan deegaanadaas waxaan fulin doonaa dhammaan baahiyaha iyo waxa ay daneynayaan dadka deegaanadaas jooga maanta marka loo eego dhankayga waa maalin weyn marka aan qiyaaso waxa maanta meeshan ka dhacay mudanayaal iyo mar weyn mar kale waxaan idin leeyahay aad baad u mahadsantihiin mar koowaad mar labaad iyo mar saddexaad asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu kursigana oo ka mid ahaa kursigii sideedaad ee beelaha waqooyi amba somalilan waxaa- wuxuu yaalay gaar ahaan maxaa dhahdaa sanaag waxaa ku tartamay saddex musharax ergada codaysana waxay ahaayeen shan iyo afartan ergey cod xumaaday ma jirin musharaxiinta ku tartamay waxay kala ahaayeen cumar maxamed aadan qaadi oo helay toddoba cod iyo nuuro faarax jaamac oo heshay sideed iyo soddon cod caashe axmed cabdalle wugama helin cod xumaada ma jiro kursigaa waxaa ku guulaystay nuuro faarax jaamac kursigaas saasuuna ansax ku yahay
nuuro faarax nuuro faarax
bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu mar labaad iyo mar saddexaad waxaan u mahadnaqayaa cuqaashayda sharafta leh oo aanan ilaawi doonin marnaba inta aan ku suganahay adduunyada waxaan noqon doonaa waxaan noqon doonaa xildhibaankii ugu horreeyey ee odayaashiisa xidhiir la yeesha biidmillaah ballanta aan idinka qaadayna ilaahay waxaan ka baryay inaan noqontii beenaysa waxaan mar labaad iyo mar saddexaad ba uga hadlaqaya intii codaysay iyo intaan ii codaynba xildhibaan baan idiin wadahay waxaan kaloo intaa ku darayaa insha allah biidni illaah haddii ilaahay subxaana wa tacaala ii oggolaado oo caafimaadka ii daayo eh, waxaan ballan qaadi doonaa in aan soo keeno xidhiidhaan hore xildhibaanadii iga horreeyey keenin kaasoo aan samayn doono inaan cabashada odayaashayda aan gaadhsiin doono meel kasta oo ay khusayso kana waaban doonin ayaan odayaasha ugu ballan qaadayaa waxaan kaloo ku ballan qaadayaa inaan wax badan ka shaqayn doono xidhiidhka ka dhaxeeya dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka aan ka soo jeedo gobollada waqooyi waxaan kaloo mar labaad leeyahay iyo mar saddexaad xildhibaan cuqaashayda sharafta badan waan idin mahadnaqayaa wax laysa waxaan ku dhawaaqanaa kursigii sagaalaad ee gobollada waqooyi oo koota haween ahaa waxaa ku tartamay saddex musharax oo kale ah hodan abukar xasan waxaa heshay koob iyo labaatan cod deeqa xasan xuseen waxaa heshay afar labaatan cod amran cilmi fariid waxba may helin cod ergada codaysa waxay ahaayeen shan iyo afartan ergo cod xumaadayna ma jirin kursigaa waxaa ku guulaysay deeqa xasan xuseen oo heshay afar iyo labaatan cod bismillaah assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu dhammaan in dhammaan waxaan ku faraxsanahay sida ay doorashadu u dhacday waynu ku mahadsanaya intii dooratay intahay dooran waana ka mahad celinayaa abaalkaasna u hayn doonaa waa mahadsantiin barnaamijka dhacdooyinka ayaanu ku guda jirnaa sagaashanka megaartis muqdisho iyo gobollada dalka ayaad nagala socotaa radio muqdisho codka jamhuuriyadda soomaaliya gobolka bokool waxaa ka jira abaaro baasan oo dadka iyo duunyada saameeyey magaalada xudur ayaa dad badan oo ka soo barakacay deegaano kala duwan oo gobolkaasi ay isugu tageen iyadoo halkaasina ay dhibaatooyin ku haystaan haddaba guddoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka bokool maxamed macalin axmed ahna guddoomiyaha degmada xudur ayaan goor dhowey taleefonka magaalada xudur kula xiriiray waxaana weydiiyey bal inuu faahfaahin inaga siiyo xaaladaha abaaraha ka jira gobolka bokool gaar ahaan magaalada xudur oo dad badan oo ka yimid shanta degmo ee gobolkaasi uu ka kooban yahay ay kusoo barakaceen marka hore u salaamay shaqaalaha shaqadii muqdisho iidanan ka faraasana dalkan wayba ku jirta una soomaaliyeedeenin wayba ka do-aysaana oo ii abaar ilaahayna koriya ka daawaysaana wayba waa lamadaasa ku jirta dalka oo iyo abaara ku jira iyo baasna ku jirta
waa gartay marka abaaraha ee gaar ahaan gobolka ka jira iyo sida ee, dadka ay u saameeyeen bal i- ka waran guddoomiye
saaxib runtii saameyn weyna kawadaldhagtii abaaraha ku jira gobolka boqool guud ahaan gobolka boqool shanta shanta degmo oo gobolka boqool ee abaarta isku halaan saamayta horta meelgeeka shalroon anta roonleeromadle runtii dhibaatadaas ilaahaynu bii koro umatuku bii koro dhibaato rabaani ow marka runtii hoola iyo dadkab waay hoola iyo dadkaba abaartasa eed macnaha farakureelan kaayata hooray dhimasho bilaawen hadda kor dadoo baan dhamada maran laakiin yoona ay ka saaran yihin marka dhibaatadaasa ku jirta gobolka bokool meelaha ee, ugu daran oo abaartu ay ka jirto waa halkee
saaib waa iskol gobolka bokool hashantii degmo iskol waaya meel oo roono geeg inta roon leerowmale magaalmada gobolka bokool aan hata ka sugana iyo sanadkan walyar roobab oo lama iyo sida male zoonkaas zoonaysiya iyo kadeeng marka umati oo dhan way baana shaqooytay haruntii gobolka boqool agaaradana shaqooyen biimale ilaa sagaashan kilomitr laa ku roore maanaa eelkan xudur oo masaafadan dhahoyte for example haddii aan ugaado eelberdi xudur xudur to eelberdleya biyomiel kusota itamile sagaashan kilomitr waaye marka runtii dhibaato badan oo ku jirta meeliye baadla-aan iyo nito biilaanaadka darseen hoola runtii meelate anta roona degnibala roon masanta roon leroon male uskoo waaye abaarta uskoola saamayd waayo marka xudur iyo ceel berde inta u dhaxaysa ceel biyood iyo meelo dadka ay biyo ka helaan ma- ma jiraan miya maya xudur ceel berdile waaye sagaashan kilomitr waaye xudur waraajoom waaye boqol iyo labaatan kilomitr waaye diya kusokay male marka dadka eh, meelahaasi ku noolaa waa sidee xaalkoodu ayaka eh, xud eh, ceel berde iyo quraac joome iyo waa sidee noloshooda hadda sahay barantaas wallahi walatigeeka ee macnaha dalka soomaaliya ilaahay abaarta ku bi walatigeeka sidee u dheerome wayba dadki hoola mayba eh, gobolka boqol aankaya hoola iyonto beer yalaka kanuuli sideedaba haddi beerowgiina lamasana sidsin wadan qabana hoolagiina dhamaaden marka dadka mayno may may may eh, sanado dhataawe hoolihii iyokan dhamaaden beerowin walmakabana marka dadkiina dhamaadeen xaqiiq waaye waa ilaahay gargaarkii haddii aan mayna dhamaadeen xaqiiq waaye waay wararka aan ka helayno gobolka waxay sheegayaan in dad badani oo ka soo barakacay degmooyinka gobolka ay isugu yimaadeen magaalada xudur dadkaasi eh, bal xaaladooda waa sidee iminka
saahibkamu marwayba laaku cararay abaarti iyo laaku carari marna waa ku rooran dadkii ee nimanka nabadiidka ay meelaha ka sugunyiin yaa ku rooran sidisina sootaa nimanka nabadiidka ee meelaha roon gargaarmin ogol anigu madlinka gargaarma ogol yoona gargaarma siyaayaan markaa dadki hoolay ku dhamaadeen beereen wala ninka ban yoona gargaaran siyaana waay walaa ku qaay meelihii roogan dhan walaa qaay wayba laha qaay meelihii dawladda roogdi Wey.
sida magaalmadaba oo kale yaalaan barakacay Eh, runtii eh, dad barakacayaal oo eedan fara badan oon tira badan yaa ka sugan eh, magaalmadaba gobolka bokool ma diiwaangeliseen oo tiradooda ma haysaan dadka soo barakacay ee magaalada ama abaarta ka soo barakacay ama colaada al-shabaab ka soo barakacay Eh, maalin kasta hore ku maalin kasta hore kuwaan jiilaalkii eh, belikowaad hat waaye saddex bilood waaye maalin kasta dhibaatada horaan zaa'id waaye hore ku kuwayaan telekoobsha rasmee hata maralow ilaan geeka haddii telekoobta barriya kuwayaan barri demba haddii telekoobta eh, maalintaasa kuwayaan telekoobsha rasmee malahay laakiin dad oo eh, runtii eedan badan telekoobka timil dheera maro waaye qiyaasta intee la egyihiin Eh, dadkaas barakacayaasha mase xudurka nool eh, zoonsha iyo agaarkanka nool ilaa toban ilaa ma kun toban iyo saddex kun waayo horta waay marka ilaa hadda wax gurmada oo idin soo gaaray oo ka yimid koonfur galbeed ama hay-adaha caalamiga ama dowladda dhexe ma jiraan oo dadkaasi eh, lagu taageerayo xaabiir hato walyar hataa mahana deerina wal gurmada hana deerimale dowlad koonfur galbeed walaa dowlada dhaha walaa hay-adaha eh, gurmada hana deerimale way suubinay guddi abaaraha iyo haka suubini bayladhaan hata ka jarna insha allah way baan rajeynaya aniguna eh, caalamkan aan sheegna dowladaha aan sheegna gurmadkaasna jawaabo ku fadaan insha allah haddii la heer dadka ee gobolka ka soo jeeda ama meelaha ay abaaruhu ka jiraan ee hantida haysta ee ganacsatada iyo dadka deegaanka inaad eh, eh, abaabushaan oo eh, abaarta wax laga qabta ma isku daydeen idinku ha ma ganacsiyaduda shiralaweeldhani dhammaan dadka oo wal dhaba maadaama gobolka boqol eh, gobol hanta badan ahayna eh, dhibaatadiis eh, dagaalo sokeeyo to nimankaa nabadiidka dagaalo badan iyo dhac badan jeysideen eh, ahayna dad oo geeka qaniya masan ahayna ee maalqabeena male laakiin ha ahaatee waa deegaanka degmiyu ganacsiyadan isku herni Eh, ani maanaa dadyo gurmudan suubiyan ani dadyo maanaa aan gacan fadiyaan aan kayaan kuweeri waa noo ballan qaadan insha allah akoonga leenfuri akoonkaas ani maanaa waa ka shaban dalkii dibaddi la wareego akoonkaas waa ka shaban ayaan ka baagnay waana hate eh, arrintaas meel faylanay maraay maleeshiyada al-shabaab sidaan ogeyn gobolka waa waa ay goodoomiyeen oo socodkii markii hore eh, waa degmooyinka waa ay kala xireen eh, inkastoo markii dambena aad dadaalo samayseen oo waddooyinka la iskugu furay bal hadda waa sidee waddooyinka eh, iyadoo weliba abaaruhu ay ka jiraan gobolka degmooyinka xidhiidhiya
saaxib runtii masaafo dheeru jidadka daarsho hirinyin daarna mana furñin e woyba daarki hirnay sida yon hirñin daarki furnayna toyba e sida jidkan ceel berdiyo e magaalmadaas ku hiraw furñi jidkan berdiyino to e e, gobolka boqooy gobolka hiran isku hiraw furñi marka jidkan oo maanaa baay iyo magaalmadaadi goqodul isku hiraay e e jidkina ka jare marka dahabka jiidhirina jaran jiidhina furna jaran laakiin woyba masaafadii oo dheer run ahaantii ee dahabkaas e yaa jiidkiyay aad ayuu mahadsan yahay kaasi wuxuu ahaa guddoomiyaha guddiga abaaraha ee gobolka bokool maxamed macalin axmed ahna guddoomiyaha degmada xudur ee xarunta gobolka bokool guddoomiyaha waa ku mahad celinayna haya saaxiib waa mahadsan tahay insha allah
maxkamadda ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaar ahaan mideeda darajada koowaad ayaa waxa ay xukunno wada jir ah oo toban sano xariga ku xukuntay ee sanayaal lagu helay faldhaca guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida gaashaanle sare xasan cali nuur shuuta ayaa ku dhawaaqay go-aanka maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee eedeysanaasha lagu eedeeyay inay dhac ka geysteen magaalada muqdisho weliba dhac hubaysan ujeedda xukun maxkamadeed maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay u fadhiisatay dacwad ciqaabeedkii loo heestay eedaysanayaasha kale ah kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey sagaal iyo labaatan jir ah inaa caasho xuseen ku dhashay xamar labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane lix iyo labaatan jir ah inaa guuro cabdi ku dhashay shabeellada dhexe saddex cum cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe labaiyo labaatan jir ah ina aamino maxamuud cadow ku dhashay galgaduud afar maxamed daahir cabdulle shiil soddon jir ah ina aamino cali ku dhashay galgaduud shan muuse xasan jibriil lix iyo labaatan jir ah ina muumino ciise axmed ku dhashay xamar lix xasan kurtun calasow soddon iyo kow jir ah ina muumino axmed ku dhashay shabeellada dhexe kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey in ay dhac iyo afduub u geysteen dhibanayaasha kale ah kow maxamed cabdi maxamed oo ay ka dhaceen lacag dhan laba kun shan boqol iyo lixdan doolar iyo gaari baraado ah taariikhdu markay ahayd kow iyo labaatankii bishii kow iyo tobanaad laba kun lix iyo toban labo cabdi cali maxamed oo ay ka dhaceen kun doolar saddex yuusuf cali maxamed oo ay jir dileen kana dhaceen lacag dhan afar boqol siddeetan iyo laba doolar iyo mobile samson ah afar cali saalax mahdi oo ay ka dhaceen boqol iyo sagaashan doolar maxkamaddu markay aragtay qodobada afar boqol iyo afartan afar boqol iyo lixdan afar boqol siddeetan iyo afar iyo toddobaatan iyo kow xeerka ciqaabta soomaaliyeed markay aragtay qiraalada eedaysanayaasha ay ka hor bixiyeen garsoorka maxkamadda ciidamada qalabka sida hortiisa in ay iyagu ahaayeen kuwii dhacay dhibanayaasha kor ku qoran markay aragtay in eedaysanayaasha eedaysanayaasha koowaad iyo afaraad ay hore u dhammaysteen xukunno ay maxkamaddu ku riday iyadoo hore loogu helay dembiga ah in ay dhac hubaysan geysteen markay dhegaysatay dooddii u dhexaysay dhinacyada xeer ilaalinta iyo qareenka maxkamadda waxaa u caddaatay in ee kow cabdiweli ibraahim cumar shaawey labo xaamud muxudiin cabdulle dhaashane saddex cabdicasiis cumar maxamed beerlaawe afar maxamed daahir cabdulle shiil shan muuse xasan jabriil lix xasan kurtun calasow ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiyada lagu soo oogay waxayna ku wada xukuntay min toban sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabillaahi towfiiq kaasi waxa uu ahaa guddoomiyaha maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida ee soomaaliya gaashaanle sare xasan cali nuur shuute magaalada muqdisho maanta guddoomiyaha gobolka banaadir ayaa waxa uu dhagax dhigay dhismaha xarun dadka lagu barayo farsamada gacanta ah haddaba arrimaha waxbarashada ahmiyadda ay leeyihiin iyo dadaalada gobolka ee dib u dhiska magaalada tani gaar ahaan kaabayaasha adeegyada bulshada iyo sidoo kale arrimaha doorashooyinka ayaa waxaa weriyahayaga arrimaha gobolka nuur saciid tahliil uu ka wareystay guddoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee maamulka gobolka banaadir maxamed axmed diiriye yabo bismillahi raxmaan raxiim waa mahadsantihiin gudoomiyaha gobolka iyo wasiiru dowlaha wasaaradda waxbarashada maanta waxay dhagax dhigeen iskuul loogu talagalay farsamada gacanta in lagu barto waxaadna u moodaa dee dhagax dhigaas aad iyo aadan maamulka gobolka banaadir haddaan nahay aan iskuulkii farsamada gacanta in la dhagax dhigo lagu bara doono farxad weynay maamulka gobolkana u tahay shacabka gobolka banaadirna u tahay maxaa yeele dee xirfadda gacanta oo weliba si casiriyeysan loo bartay waxaad u moodaa waddankeenna gaar ahaan gobolka banaadir in barashadeedu mar hore ay ugu dambeyday laakiin hadda iskuul noocaas camala maanta in laga dhagax dhigo waa nooga bedelan tahay waqtiyadii ama maaragtay iskuulaadkii kale oo la dhagax dhigi jiray wasaaradda iyo hay-ad iyadoona dhisayda iyo gobolka banaadir intaasa maaragtay dhagax dhigiisa iyo hawshiisa iska kaashanayay guddoomiyaha gobolkuna dee waa aragto meesha waxay kasoo horjeedaa xarunta oo aqalka sare baarlamaanka aqalka sare loo ay leeyihiin meel kasoo horjeeda waaye marka dee meeshaas labada dhinacna waa aragtay oo waxaa ka xiga nabad sugiddaa ka xigta marka aaduu guddoomiyaha gobolka wuxuu waqti ugu bixiyey maadaama dee bulshada gobolka banaadir degan iskuol faa'iido weyn ugu jirto uu arkaayo inay tahay iskuulkan meeshaan laga dhagax dhigaayo waqti badan wuxuu geliyey meeshaas si maaragtay iyada oo la fududaynayo gelitaanka gaadiidka keeni doona qalabka meesha lagu dhisaayo iyo dhagax dhigeeda uu waqti fara badan aada u geliyay asagoo kala hadlaya xaruntii aqalka sare oo kasoo horjeeda iyo jagboyntiyo lasoo marmarayo oo xarunta nabadsugidda laga meelaha maaragtay laga waardiyey marka macno weyn noo lahayd oo nooga bedelan waqtiyadii horeo kale
dhulka ama goobta la dhagax dhigay ma dhul dowladeeda mise dhul waxaa horey ayay meesha u ahaydba dugsi haa meesha waa dhul dowladeed waxay u ahaa jirtay iskuol farsamada gacanta lagu bartay horey ay u ahaa jirtay meesha marka dee dariiqii hore oo awal ay ahaa jirtay aa la raacayay dhulka dee wasaaradda waxbarashada iyo gobolka banaadir iyo kulli meesha waa lagu ogaa inuu dhul noocaasa yahay markana dee haddana qorshihii hore loogu talagalaa aan rajaynaynaa maaragta dib in loogu celiyo oo wax lagu bara doono
dadka soomaaliyeed ee iskuulka farsamada gacanta waxay u yaqaaneen iskuol hore lamarafka ku yaalo bolotechnic la yidhaahdo kan ma magac hore loo yaqaanaa jirto oo ay dadku ay ku garanayaan mise waa hadda iskuol hadda cusub oo la qorsheynayo in farsamadaasi lagu barto
wallaahi dee horta aada iyo aad dee waxaa ula socda wasaaradda waxbarashada iyo maaragtay haddii magac hore uulaha laga bedelayo iyo magac kale hadii loo laakiin muhiimadda waxa ugu muhiimsan waxay tahay macnaha iyo waxa rasmiga oo laga rabo iskuulka laga rabo ama maaragtay maanta la dhagax dhigay marka in wasaaradda iyo maamulka iyo hay-adda dhisayda ay maamulka gobolka la soo xiriireen oo guddoomiyaha gobolka la soo xiriireen oona la dhagax dhigay marka annaga magaca hadhow loo bixi doono ama magacuu horey u lahaa muhiimadda hadda laga leeyaho rasmiga ay ahayd wixii hadda annagu aan ku soconno loo dhagax dhigay in iskuulka meesha laga dhigi doono iskuul wax lagu bara doono inuu yahay waxa lagu bara doonaana inay tahay farsamada gacanta laga barto in meeshaas dad badanoo soomaaliyeed ay uga faa'iidaysan doonaan waxa ugu muhiimsan intaasi ahayd mudane guddoomiye magaalada muqdisho iskuulo badan ayaa ku yaala markaan soo qaadan oo kale waxaa jira dhulul badan oo ay dowladda leedahay ama guryo badan ay dowladda leedahay oo ay iskuula bareefadaa dhigaan haddana dadka lacaga loogu qaadaa marka maamulka gobolka boqorsheenaysiina in iskuula oo cayiman oo si bilaasha looga barto in la sameeyo
wallahi dee horta waad dareemi kartaa oo waddankaanu wuxuu soo maray muddo dheer oo wixii hore u jiri jira oo dhan ay bedelmeen marka maanta meesha aan joognaana aad iyo aaday waxay uga fiican tahay waqtiyadii lasoo maray waa rajaynaynaa qorshahana waa noogu jirtaa inaan ku tegi doono waqtigaas hadda aad adigu ka sheekaynaydo iyo iskuulaad lacag la-aana oo maamulka gobolka banaadir hoos yimaada qaarkood hoos yimaadaan oo dadka danyarta loogu talagalay waqtigaas waana qorshaynaynaa oo qorshe qorshaynta ama ka fakerka inaan ka fakerno dadka soomaaliyeed gaar ahaan dadka gobolka banaadir degan inay helaan janis noocaasa inay helaan marka aad iyo aad aan aan u rajaynaynaa waqtigaas in lagu tegi doono
ugu dambeyntii su-aasha oo waxbarashada iskuulka hadda farsamada gacanta aada u muhiim ugu yahay bulshada wadamada hadda horumar oo kale waxay aada xoog u saaraan arrimaha farsamada ama engineeringa hadda iskuulkan la dhisayo si bilaasha maa lagu dhigan doonaa mise wasaaradda ayaa la wareegi doonto iyada ayaa markaas go-aan ka gaaraysa
wallaahi dee annaga muhiim horta waxaa ah in marka hore la dhiso iskuulkii oo la diyaariyo asaga iyo qalabkiisii iyo wixiisii oo dhammaystiran kadibay dee sida hanaanka uu noqon doono qaabka wax lagu dhiganayo dabcan inta badanna waxaan rajaynayaa in uu noqon doono lacag la-aan uu noqon doono laakiin waxaasoo dhan waxaa ka horeeya hadda maanta waa la dhagax dhigay in iskuulkii la dhammaystiro oo la dhiso taasaa ka horeyda kadibaa haddana maaragta maamulka gobolka banaadir talo weyn iyo fikir weyn ay ku leeyihiin maadaama duqu maanta uu dhagax dhigay marka waa lagu tegi doonaa hawshaas hadduu ilaah yidhahda laakiin waxaa muhiima horta marka hore inuu iskuulka noo dhiso
haddaan kusoo noqono dhinaca magaalada muqdisho waxaa ka socda qabanqaabo aada u xoogan oo doorasho ah iyadoo doorashooyinkii gudoomiye ku-xeenada iyo gudoomiye baarlamaanka magaalada muqdisho ee ka dhacday xildhibaanadii lagu dhaariyey haddana doorasho oo aqalka sare ay ka socoto magaalada muqdisho oo gobolada waqooyi ay dooranayaan kii madaxweynaha jamhuuriyadda ay soo dhowdahay ay soo socoto maamulka gobolka banaadir sida ugu diyaargarooda
maamulka gobolka banaadir haddee awalba dee doorashada hadda maantay uguma hor ahaan gobolka banaadir oo tii golayaasha kala duwanna waa ka socotay midii madaxda qaranka oo guddoonkii baarlamaanka iyo ku-xigeenadiisiina waa tii lagu doortay marka wallaahi dee aad iyo aaday wakhtigii horena oo ay howlahaasu soo dhaceen oo dhanna ilaahayaa ku mahadsan oo aad iyo aad uga mahad celinaynaa wakhti guul leh oo wanaagsan oo farxad leh oo nabad lahay kusoo dhammaatay xilliyadii maaragta hadda maalmihii lasoo dhaafay doorashadii guddoonka baarlamaanka iyo midii gobollada waqooyi iyo banaadiriga oo ayaguna maaragtay xerada gaadiidka booliiska lagu doortay haddana weli dabayaaqadeedii ay ka socoto marka tan kalena waxaan rajaynaynaa dee meelihii loo diyaariyey midda madaxweynaha diyaara oo amnigeeda aada iyo aada loo sugay marka xaqiiqatan walwal badan kama qabno inay doorashadu sidii loogu talagalay oo ay ku soo bilaabato wanaagga badneed inay ku dhammaan doonto marka aadaan ugu diyaar garownay ilaahayna naguma ceebayn waxaana uga mahad celinayaa maaragtay maamulka gobolka banaadir iyo hay-adaha ammaanka ee ka howlgala magaalada muqdisho sida ay uga qayb qaateenoo aadka u qurux badan guud ahaana dee inay waxaaso saas u qabsoomaan oo dee ilaahayna uu nala garab galo laakiin qorshaha iyo hanaanka wax ku socdeenna dowladdii maaragtay soomaaliya dowladda soomaaliya oo madaxweynaha jamhuuriyadda uu u yahay hoggaan uu u yahaa qorshahaas hanaankaas inay wax ka socdaan oo gobollada saas wax uga dhacaan oo magaalada muqdishona gebangabadii hadda aan marayno in madaxdii qaranka doorashadoodii ay gebangaba maraydo xildhibaanadiina wax yaroo fara ku tirsa maahane ay soo dhammaystirantay ma haddaas ilaahayaa iskale ka sakowna waxaa iskale dowladda soomaaliyeed ee madaxweyne xasan sheekh uu hogaaminayay waxayna noo maraydaa meel aad iyo aad u fiican oo gabagaba waxaan rajaynaynaa inuu ilaahay noogu dhammaystiro si wanaagsan oo bulshada soomaaliyeed aad iyo aaday hadda u faraxsan yahay farxadooda ay dhammaystiranto
maxamed axmed diiri iyaba oo gudoomiye ku-xigeenka amniga iyo siyaasadda ee gobolkan banaadir ayuu kaasi ahaa u warramayey waryahayaga nuur siciid tahliil buulaleyda galgala ee gobolka bari waxaa ka jira dhibaatooyin la xiriira dhinaca buulaleyda galgala buulaleyda galgala ee gobolka bari waxa uu dagaal ku dhex maray maleeshiyada kooxda al-shabaab iyo sidoo kale ciidamada puntland dagaalkaas oo khasaare ka dhashay iyadoo maleeshiyada al-shabaabna halkaasi ay ku guuldaraysteen inay gacanta ku dhigaan halkau dagaalka uu ka dhacay haddaba xaalada goobihii dagaaladu ay ka dhaceen ayaa waxaa wax ka weydiiyey waryahayaga gobolka bari maxamed muuse tarsan iyo gaar ahaan magaalada boosaaso oo ammaankeeda iyo arrimaha la xidhiidha bandowga magaaladaasi lagu soo rogay iyo laba askari oo magaaladaasi wararku sheegayaan in caawa lagu dilaba ayuu iga waramay waryahayaga tarsan
deegaanka oo ka tirsan magaalada galgala oo buraleyda puntland ee bariga ah ku taala ee casha madow waxa ay habeennimadii xalay ka dhacay dagaal u dhexeeya ciidamada dowlagoboleedka puntland iyo maleeshiyada al-shabaab dagaalkaasi saacad dhowr ayuu qaatay labada dhinac dhimasho ayaa jirta walow aanan ahayn cid ilaa hadda xaqiijisay maleeshiya al-shabaab balse ciidamada puntland ilaa laba askari baa loo sheegay inay goobta uga dhinteen sida loo sheegayo waxay leeyihin saraakiisha ciidamada oo tasbiixdu ku jiro waa la xiriiray waxay noo sheegeen in banaanka iyagoo ku haya halka al-shabaab ay sheegatay inay magaaladaasi la wareegeen waa afruure saldhigay kulahaayeen ciidamadu balse waa u beynay tusbaane waxa uu sheegay inay iyagoo ku sugan yihiin weliba halkaas ay gacanta ammaanka ee guud ee meesha lagu magacaabo afruur ee gobolka oo ka tirsan aad bay u degan tahay ciidamada puntland ayaa jooga horena uu joogay waxaa maanta aada loo adeegsayo ciidamada puntland ammaankeeda halkaasi ku sugan waxaa iyaguna jira ciidamo kale oo la puntland ka tirsanayd oo gaaray meesha lagu magacaabo afruur marka maanta waxa yihiin kuwo al-shabaab laga siiyo buraleyda fog ee puntland oo qaarkood ay hoos tagaan degmada galgala ee gobolkan bari marka waxaa ka jirta xaalad deganaanshuwa habeenimada caaway goortii horeysay tusbaxle oo ah taliyaha guud ee ciidamada ka afruur ee gobolkan bari ayaa ii sheegay inay aada u degan tahay halkaasi xaaladadana ay sidii caadiid kusoo laabatay ciidamadu ay dhufas ku jiraan islamarkaana magaalada jia iyagu gacanta ku hayaan waay marka guud ahaan gobolka waayahanba waxaa ka jiray dagaalo kooxahan argagixisada amaha aadan kuwa taabacsan al-shabaab ama kuwa taabacsan
degmada boosaaso gobolka amaakeeda aada u degan yahay magaalada puntland ee gobolka barina waa lamid ciidamada caawil ka dhacay weerar lagu dilay ee laba askari oo ka tirsan ciidamada puntland labada askari waxay marayeen wadada weyn ee boosaaso oo gasha dekeda magaaladana ka baxda waxaa lagu dilay agagaarka xalo kismaayo three oo xalo kismaayo one aan iraahdo ee boosaaso ama shirkada isgaarsiinta ee somtel aageeda halkii hore telecom ku alaan jirtay marka labada askari sida loo sheegay mid ahaan ayaa dhintay mid kaleetana uu dhaawac dhaawac ayaa lagu geeyay isbitaalka weyn ee boosaaso mirqaasim xaaladooda caafimaad halkaasi ayaa mid ahaan lagu daadinaya halka kaleetana halka uu dhintay weli dowladda kuma aysan hadlin waxaa loo badinayaa inay ka dambeeyaan kooxaha argixisada dulalka muddooyinka dambe gobolka boosaaso hadda aan kula hadlayo magaalada boosaaso inteeda kale waa budo waxaa dhammaan shaqada loo laabay goobaha ganacsiga waxaa keliya oo furan goobaha muhiimka sida goobaha caafimaadka oo kaleeto iyo dukaan xaafeedyada waxaa buuso ka dareemaysaa inada caaway shacabku dhaqankooda xasaawar yahay dadweynaha ee tiraasta iyo basaskii iyo laamiguma marayn oo goordhawad yaa soo maray meel kastana askari ayaa taagan xaafadaha sidoo kaleeto waa lamid waxaa la dhigay jegmo yaryara oo ciidamada dadka ku baarayaan waxaa laga yaraa maalnimada berito in gacanta lagu soo dhigo intii ka dambeysay weeraradaasi balse waxaa iyaduna macquula in howlgoodu ay sida ka adkaadaan maadaama sidii horeba loo ogaa puntland gaar ahaan boosaaso ammaankeedu adkaa haddana ay iska dhaceen talaal yaryar oo lagu dirtilmaamay siday maasida mas-uulad meesha ka tirsan ka waxaa noqonaya dilkii afraad oo aan la garanaya cidda ka dambeysa balse loo badinayo in ay xasuul ka dambeyso marka xaaladda guud ee gobolka bari waa sidaa boosaaso caaway way degan tahay waxaana ku sugan madaxweynaha puntland cabdulla maxamed cali cumar waay madaxweynuhu waxa uu kol hore faray laamaha amniga inay ka jawaabaan ee dilalkii loo geystay agaasimihii madaxtooyada ee dhinaca ee gobolka ee bari iyo boosaaso ee puntland iyo xeerlaaliyihii maxkamadda ciidamada marka a- baaritaanadii ilaa hadda la sameeyey iyo howlgaladii la sameeyey maxaa ka soo baxay ogaanta Eh, aad waa mahad baaritaanada weli way socdaan sida lagu sheegayo kiiska taliya ku-xigeenkii abaada ciidanka booliiska b janifrey jana ee maxkamadda ay sheegayaan la sheegay in gudbiyey oo shaqii gacanta ku hayso xilligii wadaawa johnson uu la hadlay maxkamadda dambiyada culus ee puntland ee waxaa iska dambeeyey heer guuda maxkamadda oo isagana la dilay asagana eh, dowladda gacanta ayay weli ku haysaa ma aysan soo qaban laakiin waa lagu daba jiraa Eh, isagan cid ka hadlin oo aan loo hayn Eh, aan- dadka ka dambeysa iyo cid loo soo qabtay toona eh, agaasimihii madaxtooyada halkan bari aadan gaas huruuse daa fogaa in eh, ciidamadu ay ka howladiwadaan baaritaano ay socdaan qodanayo eh, badaaranka dhanka arkaanka ayaan eh, saraakiisha ciidanka laabka gobolka degmada madaxweynaha wasiirada eh, amniga ka qaabilsan eh, ay kasoo daba dhacayaan eh, shacabka ayaa lagula dardaarmaya iyaguna inay ka qayb qaataan eh, ololaha lagula dagaalamaya dadka ammaanka ladiga ku ah marka eh, waxaa laga yaabaa maalmaha soo aadan ama toddobaadyada soo socda in ciidamada puntland eh, ay soo bandhigaan ciddii dadkan ka dambeysay dilay sidoo kale waxaa macquula in maxkamadda ciidan lasoo taago
wariyaha iyaga ah gobolka bari ayuu ahaa maxamed muuse tarsan dhacdooyinka maanta ayaanu ku guda jirnaa qaybihii dambena waanu soo gaar madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya mudane shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu kormeeray qaybo ka mid ah gobolkaaba iyadoo wufuud caalami ah oo ka socda qaramada midoobana ay gaareen magaalada baydhabo ee xarunta gobolka bay shariif xasan sheekh aadan ayaa waxa uu ka hadlay arrimaha gargaarka bini aadanimada waa u jeednaa dhibaatada maanta meeshaan ka taagan ilaahay waxaan ka baryaynaa in ummaddan ilaahay uu u gargaaro ilaahayaa gargaarka leh ilaahayna u gargaaro ilaahay uu dhibaatadan ka bixiyo ilaahay uu roob noo keeno ilaahay inuu ka bixiyo dhibaatadan colaaddan iyo colkan iyo rafaadkan ummadda soomaaliyeed gaar ahaan ummaddan hadda aan la joogno oo beerahoodii wax ku bixin oo soo qaxay oo gurigooda nabad la'aan iyo dhibaato iyo abaar uga soo qaxay ilaahay waxaan ugu baryaynaa inuu ilaahay roobna siiyo caafimaadna siiyo caalamka waxaan ka codsanaynaa ummaddan in wax loo soo qabto oo waxaan ugu baaqaynaa si degdega in wa- kaalmo bani aadannimo oo raashin leh daawo leh waxqabad leh guryo leh in dadkan lala soo gaaro ummaddan soomaaliyeedna waxaan ka codsanaynaa dhammaantood inay u naxariistaan walaalahooda kuwa dalka joogay kuwa dibadda joogaba in ummaddan lasoo kaalmeeyo ummaddan sida ay dhibaatadan uga bixi lahayd de runtii maanta ninkii ummaddan arko oo bani aadannimo jirkiisa ku jirto kolley dareen weynaa gelayo marka runtii dareenkaas aan waxaan leenahay caalamkao dhan inay nala qaybsadaan ummadda soomaaliyeedna iyo meel kastoo ay joogaan nala qaybsadaan gaar ahaan reer koonfur galbeed waxaan ka codsanaynaa dadkan biyila'aanta iyo colaadda iyo abaarta iyo colka rafaadsaday oo kuwa dowladiidkana ay jidadka ka xireen oo meel ay mari karaan aan la arkaynin waxaan ka codsanaynaa caalamka in nabadoodana la sugo jidadka loo furo si ay isugu socdaan ay u shaqaystaan oo meel kasta ay u gaaraan oo xabsigan kor ka furan laga laga bixiyo oo jidadka loo furo waan ka codsanaynaa gaar ahaan jidkan baydhabo iyo muqdisho uu isku xiro in la furo Ee, marka hay-adaha international communitida iyo hay-adaha caalamka oo dhan waxaan ka codsanaynaa inay dadkan wax la qabtaan sidii dhibaatadan uga bixi lahayd ee kaalmo bani aadan oo degdega loo soo gaaro iyo daawoba lala soo gaaro waxaan ilaahay uga baryaynaa in ilaahay roob iyo nabad iyo caafimaad uu siiyo marka waana mahadsantihin asalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu madaxweynaha koonfur galbeed soomaaliya shariif xasan sheekh aadan ayuu kaasi ahaa isaga ayaa u dambeeyey barnaamijkii dhacdooyinka maanta anigoo cabdishakuur ali axmeda ayaa idiin soo saaray idiinna soo jeedinayay intaan mar kale dib ugu kulmi doono waxaan idinkaga tegaynaa sidaa ay nabadgelyo wasalaamuullaahi calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu iyo mid ka mid ah heesaha waddaniga
Yo, Dema Waida Uratio, Sanaro,